waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali ha runtii xasan waa ku salaamaya xasan jaamac farxad bayna ii tahay maanta inaan fadhiyo magaalada melbourne ee australia ah, tanaad iyo haween oo multiculturalka iyo adduunka dhan luuqadaha looga hadla ilaa iyo lixdan iyo sagaal luuqadood s b s waxaa la yidhaha cabdisheekh xasan xirsi oo ku magac dheer ah, bakin runtii xasan aad baa mahadsan runtii waxa horta anagu ma kaxayno ciyaalka inaan only browni clear tahay waxaan u kaxaynaa number one waxa la yidhaha isdhexgal number two inay bartaan cultureka iyo dhaqankooda iyo diintooda number three inaan dhallinyarada iyo annaga haddaan nahay reer kanada reer turona nahay oo la socotaan noo- noona soo duceeyo reer australia aad iyo aad ayaa waxaa noogu batay dhinacii dhaqankii iyo diintii iyo culturekiiba in caruuraheenii jooga canada ay ka baxaan inay isdilaan inay daraag mashquul ku yihiin marka waxay naga ahayd bal inta intaan badbaadin karno inaan badbaadino aan barno culturekooda dhaqankooda iyo diintooda waxaana daraagan iyo gaankiskaana kasoo looxino ciyaalka waani hadda kuu sheegay xasanow waagii aan kow galay dhallinyaradii aan gacanta ku qabanay aan isboortiga u qabanay runtii boqolkiiba sagaashan dhallinyaradaas waxaan ku abaabinay inay cultureka iyo diinta wa- wacyi iyo waxaan wacyigelin ba waxaan jirin kulligood dhallinyaradaas jaamacado iyo guur laakiin kuwii dambe waa sidii hore u daaleen macalin muuse iyo cabdillahi xasan madalla u naxariista doctoorka labadaba ayaan anaguna hadda- hadda laakiin dib baan usoo celinay haddana waa wadnaa koox la yidhaahdo aan anugu guddoomiye ka ahay oo la yidhaahdo samkey oo kooxda ugu weyn magaalada canada ah marka arrintii waxay ahayd isdhexgal daraaga gaangiska intaasba inaan ka ilaalino waa gartay eh, gudoomiye ku-xigeenka mini futboolka soomaaliya tahay halkan waxaad u timid tartan ka qaada- ka qayb qaadateen magaalada beet balin yar eh, noo dulmar eh, kaabkaas wuxuu ahaa iyo doorkii soomaalida ka qaadata Ah, xasan aad amaadsan runtii ciyaaraha hadda mini futbolka waa ciyaaraha adduunka hadda ku cusub xiriirkan hadda wuxuu jiraa muddo oo shan sana buu jiraa adduunkuna uu ku cusub yahay annagana runtii waxaan go-aansanay oo runtii waan u mahad celinayaa nin la yidhaha doctor cadaay oo gudoomiye cadaay ayaa ra'yigan iyo taladan iska lahaa ilaahay ka sokow because haddaana qofkii wax keenin ama ra'yiga talada keenin aan loo shukrin hadda anna hadhow laguma shukrinayo marka gudoomiye cadaay waa u mahad celinaynaa ra'yigan iyo caqligan iyo taladanba ninkii keenay asagoo ahaa cadayna waa nin ka dhalay eh, cabdisalaan cadaay oo ciyaartooygii ugu horeeya soomaaliya aan ku faano oo u ciyaaray kooxda manchester united waan aabbo ka soo shaqeeyey isboortiga soomaaliya wakhti dheer refrii qaranna soo gaaray marka runtii opportunitigaas markuu noo keenay oo noo soo bandhigay raggaan anigu ka mid ahay iyo laba nin oo kale oo la yidhaahdo is- cabdixaaq iyo nin la yidhahdo xaaji aadan ra- ra'yigaas waa la qaadanay waxaana ula qaadanay inuu yahay opportunity aan la heli karin especially dhallinyarada dibadda joogta ee qurbaha soomaaliyeed ee ku nool ee u noqonayso meel ay ku matalaan calankoodii buluuga ahaa anigu nasiibkaas maana helin kubadda cagta waa kaa ciyaari jir inaan qaran gaaro waan- waana gaari nahaaye laakiin maana sii joogin wadanka waa kasoo tegey inaan marka dhallinyaradii soomaaliyeed ee dibadda ku nooleed inaan barno what is the minis oo calanka buluuga ah iyo heesta atamka oo la qaadayo inaan barno marka arrintaasna waa waan galnay waana abaabulnay waxaana ka qayb galnay ciyaaro oo ka dhacayey waxaa kaloo jira nin kaloo asagana dhaho oo xogeeya oo jooga magaalada minnesota oo la yihahdo xasan goodax marka runtii waxaan 2015kii ka qan- ka qayb galnay ciyaaro oo ah world cupka sida hadda world cupka adduunka ciyaaraha fifa loo ciyaaro ciyaar ayagana xiriirkan wuxuu leeyahay every two years ayaa la qabtaa marka ciyaaro ka dhacay 2017kii magaalada tunisia dhalinyaro aan ka soo aruurinay dibadaha anugu qaar baan ka keenay magaalada canada iyo laga kala yimid yurub ilaa sweden ilaa ingiriiska runtii waxay ahayd wax aan laga sheekeyn karin dhalinyaradii soomaaliyeed oo ku kala hadlayay sweden kuwa ku hadlayay danish kuwa ku hadlayay english kuwa ku hadlayay soomaaliya ka yimid oo aan ka keenay saddex ciyaartooy aan ka keenay magaalada wadanka la yiraahdo magaalada la yirahdo gaalkacyo aan ka keenay iyo ka- anigu ka- kuwa aan ka keenay magaalada wadanka la yiraahdo ingiriiska iyo kuwa ka yimid maraykanka dhallinyaradaas isugu timid soomaalida magacii soomaalina soomaaliya ka wateen laakiin kulligood waxay ku kala hadlayeen luuqado iyo language kala duwan marka runtii annaguna waxaan ku dadaalnay laba beri waxay nagu qaadatay inaan barno heestii ahayd cal- calanka iyagoo cawaale heestii marka laqa- la- la saarayo ilaa markastoo ciyaar aan gelayno waxaa la saarayaa qolo walba calankooda iyo atamkooda la saaraya si ay heesta ula qaadaan u qashoocaan laba beri ayaa noogu qaatay dhalinyaradii soomaaliyeed inaan barno heestii runtiina dhalinyaradii heestii waxay u xafideen sida faatixada taasna waxaa keentay qiiro iyo wadaninimo aan gelinay taas waxay ahayd ciyaarihii aan ku ciyaarin tunisiya calankeenana uu ka dhex muuqday soddon dowladood aanan isku jiroon ahayn kii brazil oo laga garanayo ciyaaraha soomaaliya adduunka qaranka meel ay kaga jidho haddana waxa weye ayagana sidoo kale waxaa nimid magaalada bert ee australia sidoo kale inaan soomaaliya calankeedii buluuga ahaa oo quruxda badnaa oo ka ka dhex babanayay soddon iyo laba dowladood aana runtii soomaaliya isku jiroonay ahaayeen halkaana kooxda la yirahdo mexico aa garanaysaan koox aad weyn oo ciyaaraha adduunka taariikh weyn ku leh aa garanaysaan wadankan la yiraahdo switzerland oo meesha adduunka laga maamulo labaad kooxda saddexaadna waxay ahayd koox la dhaho bolovia intaasba waxay la ciyaartay soomaaliya mar kasta oo ciyaar kastaa ciyaaraynana waxaa la saarayey oo la qaadayey heestii ahayd calanka soomaaliya dhalinyaradii aan wadnay iyo dhalinyaradii magaalada melbourne aan ka qaadanay oo shicibka melbourne aan u mahad celinaya anoo ku hadlaya xiriirka soomaaliyeed ee mini footballka guddoomiyeed ku-xigeenkooda ah dhalinyaradii yareed aan isku keenana sidoo kale halkaas aan ka kala keenay canada laga keenay maraykanka laga keenay ingiriiska iyo kuwii melbourne ayagana halkaas waxay ka bilaabeen isdhexgal iyo isbarasho hadda ilaa haddana xiriiro iyo telefonay kala qaateen marka walaalle sababtaa u imina sababtaasi ahayd waana runtiina waanu ku guuleystay waanu ku guuleysanay caruurta soomaaliyeedna waxaan barnay waxay tahay qarinimadu iyo calanka soomaaliyeed oo fanaanada lagu ciyaarayo buluuga ah iyo calanka buluuga ah in uu yahay atamka iyo astaanta soomaalida waa garta ugu dambeynta marka beet baa tartankaas kaga qayb qaadatay hadda melbourne baa joogtaa cabaar baa joogtay guud ahaan australia markaad fiirisid iyo jaaliyad soomaalida oo halkan degan iyo markaad isu berberigtid canada ama toronto ama soomaalida halkaas degan maxaa kaaga baxay maxaad isaga mid yihin maxaad isaga kala duwan yihin
horta waxaan reer dhammaan reer australia waxaan leeyahay oo nin baa u mahad celinayaa marka labaad ilaahay waxaan ugu xamdinaqayaa sida hadda aad u karaamaysan tihiin aad isugu xiran tihiin inaad isugu xirnaanta runtii laba wax ayaa australia hadda markaa imid ummadda soomaaliyeed ee australia aad iyo aad farxad ii geliyey waa midda koowaad hadda waxaan joogaa magaaladan la yiraahdo bed waxaan joogaa toban beri melbourne hadda waxaan joogaa almost ku dhawaad saddex week wax aan ku farxo oo ah inay dadka reer melbourne ay weli culturekoodii iyo dhaqankoodii iyo diintoodiiba haystaan taas horta waa farxadda koowaad farxadda labaadna waxaa weeye reer melbourne waxaan ku arkay macnaha ilaahayna niimo keeno dhalinyaradiina iyo annaga dhibkana haystaa oo aad waxba waa la socotaano waa soomaalaan nahay kulligeen waa isku wada xiran aabe iyo walaal iyo ehel iyo qaraabo iyo soomaalinimo annaga soomaal haddaan reer canada caruurta yararka oo soomaaliyeed hadda inta gacantooda isku dasho oo qof kale uu dilin waa ayagu isku dilaan xaafad xaafad iyo gaangas gaangas isku dilaan waxaan maraynaa toddobaatan iyo labo marka reer melbourne waxaan ka codsanaynaa kana baryaynaa inay ducada noo badiyaan inuu ilaahay caruurteena soomaaliyeed islaynaysa inuu tusbaxaas go-a ilaahay naga qabto marka runtii reer melbourne waa magaalada keliya oo aan arko dhalinyaro soomaaliyeed every year loo kaxeeyo dibadda oo la geeyo lagu soo wareejiyo soomaaliya dhalinyaradaasna runtii anugu waa dhegaystay raggii waaga kaxeeyey oo guddoomiyaha iyo kooch cali xuseen runtii markii ciyaalka la wareysanayey siday isku bedeleen dhaqankooda iyo culturekooda iyo waxay soo arkeen waxaasna waxaa keenay wax kale maahan waa isku xirnaanta reer melbourne iyo waalidiintooda iyo caruurtooda iyo dadka u haya isboortiga ay isugu xiran yihiin haddana ay baxayaan ay u socdaan waa dhoweedna intii loogaa ay dhakhtaradii halkan ka baxay iyo maamulkii ka baxay intaasoo qof ilaa shan boqoloo qof indhaha u fiiqeen iyo gudoomiye xarakow oo iyo cali xuseen waxay ii sheegeen haddana inay u socdaan ilaa iyo shan gobol oo dhinacaas puntland ah sidii kalena indhaha ay usoo fiiqayaan waxaasna waxay ka heleen ma ahan haddayna helin community qiimo leh oo saboorgareeya oo daba taagan community ahaan iyo dad ahaanba anaga reer canada anaga laba jar naga badan laakiin waxaa moodaa annaga haddaan reer canada inaad qofkii wax qabanaya bale qolo kale lugaha ku dhegan yihiin marka runtii reer australia oo dhan runtii especially melbourne waxaan ku arkay ilaa beed ku soo arkay community qiimo leh isku xiran sharaf leh karaamo leh dhaqankoodii iyo gabdhahooda iyo tanweyn iyo tanyarna ay kulligood asturan yihiin xijaaban yihiin taasna waxay ku tusaysaa inaad tihiin community sharaf leh ilaahayna waxaa naga baryaynaa annagana noo soo duceeya idinkana waxaan ugu duceyn sidaa ku jidhaan ilaahay oo niisiyaayido annagana noo soo duceeya dhibka iyo isdilka iyo ciyaalkeenii oo qaarna xabsiya ay ka buuxaan qaarna maalin kastaba aan qabriyada taagan nahayn inuu ilaahay dhibkaas naga qabto marka runtii australia hawadan ku arkana oo runtii waxay soo xasuusisay markii aanu ku noolaa caasimadeeni sharafta laheed oo karaamada laheed ee muqdisho hawadii oo la mid ah annaga waxaana dilay qabow aan inaba caadi ahayn oo oo runtii minus waxaan gaarnaa afartan iyo kow ayaan galnaa marka runtii ilaahay cimilo fiicanna waana siiyey dad fiicanna waa tihiin ilahayna waxaan ka rajeynayaa inaad sidaa ku socotaan isku xirnaantu iyo unitedkuna wax dhaama ma lehe soomaaliyay ha la isku raaco ha la israaco ha la isgarab galo marka waxaan rabay runtii arrin yar inaan u mahad celiyo oo ah dadka runtii annaga isboortiga waxaasaan ka sheekeynayey waxaa jira gabar halkaan joogto runtii aad iyo aad marar badan aan isboorta aan ka maam aan ka codsaday magaalada gaalkacyo maray aadayeen koox kos cosmod la yiraahdo ay u socotay magaalada la yiraahdo kismaayo inay dhaqaalaha nagu taageertay maraan ka aan dhalinyaro nin cabdiqani carabey la yiraahdaan oo ka waxeynayay isdhexgalka gaalkacyo lowla ay tahay magaalo la wada degan yahay dadka wada degana dad isdhalay oo aan kala maarman ahayn inaan dhalinyaro yara oo under age ah oo afar iyo toban sano ka yar aan u aan u waxeynay ciyaaro ah macnaha waxaan loogu yeero waa waa bruticalka laakiin bruticalka anuu kasoo horjeedaa la leeyahay koonfur iyo waqooyi labada magaala deegaan ciyaartooyda yararkaa runtiina sponsorkaas iyo dharkaas iyo waxaasoo dhanna oo labadaas kooxda kismaayo loo kaxeeyey iyo afar ilaa iyo sideed kooxood oo kooxdii ay tahay labaatan dhalinyaraa oo ciyaal yara ay ahaayeenna oo under fortiina oo kooxdiiba toban labaatan aheyd waxaasoo dhara iyo balooniyaasha lagu ciyaarana gabar magaaladan joogto runtii very active ah because qofka wax ku taray ama ummadda wax taray markasta in loo mahad celiyo waay waxaan runtii halkaan mahad uga dirayaa safiyo horeeye oo magaalada australia joogta oo labadaas jeerba marna tigidkii ciyaalka ay ku aadeen gaalkacyo ka baxay oo kismaayo la soo ciyaarayay marna ciyaalkii yaraayo koonfur iyo waqooyi ay isdhexgalka ahayd ay dharkii dhan iyo barnaamijyaasha lagu ciyaarayay ilaa iyo sideed kooxood kooxdii ay ka tirsaneen labaatan uniformkooda iyo barnaamijyaashooda u dirtay marka waxaan leeyahay walaashay safiyo horeeye shukru calaa waajib weye laakiin mar kasta qofka wax qabta in loo mahad celiyo oo tahniyada loo diro marka halka anoo maanta caawa joogo australia dadkii aan australia runtii aan ugu imid inaan u mahad celiyey ku faraxsanahay waxaan halkan kaaga soo dirayaa mahad raadiyo haween iyo walaalkay oo jaaniska siiyey xasan jaamac safiyo horeeye waxaan ku leeyahay waa aad u mahadsan tahay gabdhaha kale iyo ragga kalena waxaan leenaha ku dayda safiyoo kale waana mahadsan tahay xasan aad baan kaaga mahad celinaya
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho